الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen axad ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay afarta bisha koow iyo tobanaad ee dulqacda sannada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiri qodobada barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah qoraa soomaaliyeed oo sheega in dadka ku hoosnoon maamulada cadowga ay ku jiraan xaalad adag uuna xargaha goosto dhibaatada uu ku hayo nidaamka kooxda riddada ah golaha gaalada midoobey oo amar cusub siiye xasan guurguurte kaasoo ahaa inay ka laabtaan codsigii ku aadanaa in la kala diro xafiiska qaramada midoobe uu ku leeyahay soomaaliya dowladda kaafirada ah ee kenya oo sheegtay in sarkaal sare loogu dilay gobolka gaarisa waxaan sidoo kale caawa barnaamijka faafareebka wararka idinkugu hayaa dagaalkan aad u noqotaan hormuud aad u noqotaan ood ummadda hoggaamisaan kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala garab istaagtaan cadowgaas aan la dagaalanno kulan looga hadlayay garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika iyo la dagaalanka cadowga allah oo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee gedo iyo mid ka mid a beelaha dega wilaayadaasi ku dhex maray deegaan hoostaga degmada garbahaarey mas-uuliyiin culimo iyo waxgarad ka qayb galay faafareebka ayaad ku dhegaysan doontaan kataa'ib alkhabaariya oo galabta baahisay warbixin ku aadan guddiga maaraynta fatahaadaha iyo dayactirka webiga juba qodobadaas xubintii hadalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan barnaamijka ka marnaan doonin waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah ku soo dhowaada mar kale faafareebka wararka
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkaynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa qoraa soomaaliyeed ayaa sheegay in dadka ku hoos nool maamulada riddada ay wajahayaan xaalad adag uuna xargaha goosto dhibaatada uu ku hayo nidaamka kooxda riddada qodobkaas iyo sidoo kale dowladda kaafirada ah ee kenya oo sheegtay in sarkaal sare loogu dilay gobolka gaarisa waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo gudimarka marigaha islaamiga aan soo dhoweeyey walaalka cabdulqaadir maxamed rabbaani shukran walaalka bashiir bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteena hadalhaynta oo ayd ku maqli doontaan warbaahinta jihaadiga ah waxyaabihii ay ka qoreen arrimaha caalamka iyo sidoo kale arrimaha bariga afrika waxaan soo qabanayaa bashiirow ugu horeyn barnaamijka faafreebka wararka bogga oo aaladda telegramka uu ku leeyahay iyo waxyaabihii uu daabacay qodobo kala duwan oo dhowr ah oo ay ku jiraan warbixinno caalami ah iyo sidoo kale kuwa local ah iyo kuwa bariga africa iyo wax badan buu qoray laakiin ciwaanka aynu soo qaadanayno caawa waxa weeyaan eh, kanaalka kataa'ib al ikhbaariya oo soo saaray filim muuqaal ah kaas oo lagu soo bandhigayo waxqabadka iyo maareynta guddiga fatahaadaha ee ku aadan dayactirka webiyada bashiir oo kataa'ib al ikhbaariya ayaa waxa ay soo saartay muuqaalka qeybtii toddobaad ee dayactirka webiga jubba gaar ahaan tuulada buulamareer ee hoos tagta degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe Een, haddaba filimkan een, waxaa kasoo muuqanaya een, hawsha dayactirka oo si weyn loo dardargelinayo oo markaa aada dareemeyso in ay shaqo culus ka socoto ee goobaha dayactirka lagu sameynayo Een, waxaa sidoo kale kasoo muuqanaya sheekh xasan yacquub cali oo ka mid ah eh, mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab Een, waxa uu een, jeedinayaa kelimad muhiim ah oo markaa dhinacyo badan taabanaysa waxa uu inta badan sheekha uu ku goobaabinayaa qeybaha bulshada in ay dadku noqdaan kuwo wax istara isla mar ahaantaana iyagu isu gurmada een, ka mujaahidiin ahaana mas-uuliyadda iyaga saaran inta karaankooda ah ay gudanayaan bulshada muslimiintaana laga doonayo in meel kasta oo ay joogaan ama meel kasta ay caalamka kaga sugan yihin iyo gudaha soomaaliyaba inay isu garabsadaan horumarinta dalkooda iyo wax uqabashada ummadooda iyo in wadankooda ay maalgashadaan si markaa wadanka uu horumar u gaaro loogana kaaftoomo salibiyiinta iyo sidoo kale murtadiinta gumeyneysa ummadeena muslimka ah ee soomaaliyeed marka bashiirow qanaadka filimkan uu soo saaray waxa uu markaa saacadihii uu hawada ku jiray aada u daawaday dadyow kala duwan oo markaa si weyn markaa dareenkooda uu ukiciyey waxayna sheegayeen dadka inay aada markaa ugu baahi qabeen arrimaha uu soo bandhigay qanaadka iyo sidoo kale hadalka muhiimka ahaa ee uu jeediyey sheekh xasan yacquub cali marka baahintii bogga faafreebka wararka iyo filimkii uu soo saaray kataab al akhbaariya halkaas ayaynu kaaga gudbaynaa marka bashiirow markan waxaan soo qabanayaa websiteka somali memo qodobo badan ayuu qoray laakiin qodobka xiisaha leh ee aynu kasoo xiganayno waxa weeyaan xogayaha guud waxaa loogu yeero qaramada midoobay oo amar cusub siiyey xasan garguurte madaxa kooxda ridada soomaaliya bashiirow warbixintan oo dheer ayuu websiteku waxa uu kusoo bilaabay kadib cadaadis iyo canaan kulul oo kooxda riddada ee kala kulantay waxaa loogu yeero beesha caalamka ayaa lagu amray in ay ka laabato codsi ee u dirtay bishan gudaheeda kaas oo dhigayay in la kala diro xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda uuna ku saxiixan yahay axmed macalin fiqi ayaa lagu sheegay in laga laabtay codsigii ee horey ugu direen waxaa loogu yeero qaramada midoobay oo ahaa in la baabi'iyo howlgalka u n-ka ee loo soo gaabiyo u n som marka bashiirow ee websiteku waxa uu leeyahay ilawareedyo ayaa waxa ay xaqiijinayaan in antonio guteres oo ah xogayaha guud ee waxa looga yeero gaalada qaramada midoobay uu khadka telefoonka kasoo wacay xasan garguurte islamarkaana uu ku canaantay sababta uu usoo qoray codsiga kadibna wuxuu ku amray in uu soo saaro warqad u muuqata raaligelin marka bashiirow ee gaalkan antonio guteres ayaa xasan garguurte waxa uu ugu goodiyey in ay dhammaan hay-adaha gaalada qaramada midoobay uu ka saari doono dalka soomaaliya kadibna dhaqaalaha laga jaran doono ciidamada shisheeye ee atmis iyo dhammaan wasaaradaha xukuumaddiisa wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in xasan garguurta uu qaatay amarka antonio guteres islamarkaana uu ogolaaday in xafiiska u n som uu kasii furnaado xerada xalane ee magaalada muqdisho wakiilka gaalada qaramada midoobay ee fadhigiisu yahay xerada xalane ayaa ah xaakimka dhabta ah ee maamula dowladda riddada ah ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho isaga ayayna ka amar qaataan dhammaan siyaasiyiinta dabadhilifyada ah ee isku haya xukunka villa soomaaliya marka bashiir websiteku waxa uu leeyahay waxaa loogu yeero gaalada qaramada midoobay ayaa soddon iyo saddexdii sano ee lasoo dhaafay soomaaliya usoo magacaabaysay ilaa iyo toddoba iyo toban ergey kuwaas oo maamula xukuumadaha maqaarsaarka ah ee dalka laga hirgeliyo websiteka soo gabagabeynaya waxa uu leeyahay falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in tallaabadii uu horey u qaaday xasan garguurta ay ahayd qardh iska xoornimo uu ku doonayay in mucaaradkiisa uu ugu muujiyo in uu awood siyaasadeed ku meelmarin karo ajandayaashiisa muranka dhaliyay marka bashiiro warbixintii dheereed ee somaali memo ayaan halkaas kaga gudbayaa markan waxaan soo qabanayaa wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladu arrimo badan ayay bariga afrika ka qortay iyo sidoo kale caalamka intiisa kale laakiin qodobka hadalhaynta aynu kusoo bandhigayna waxa weeyaan wakaaladda ayaa waxa ay daabacday maqaal uu qoray qoraa soomaaliyeed kaas oo ka hadlaya dhibaatada uu wajahayo nidaamka riddada ah ee dalka ka dhisan iyo waxa loogu yeero beesha caalamka oo ah kuwa dalka ku ilaaliya siyaasiyiinta murtadiinta ah maqaalkan waxaa qoray qoraa lagu magacaabo cabdulcasiis muumin waxa uuna sheegayaa in ummadda soomaaliyeed ay ku jirto xaalad adag uuna xarkaha goostay dhibaatada kaga imaaneysay nidaamka riddada ah waxa uu sheegay in dowladaha reer galbeedka ay yihiin kuwa dhoodhoobay maamulka islamarkaana xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka hortaagan yihiin in ay dalka la wareegto si ay ummadda soomaaliyeed ugu maamusho nidaam islaami ah oo wax ku maamula shareecada islaamka bashiirow gabagabadii wakaaladda shahaada waxa ay leedahay xalka ummadda soomaaliyeed waxa uu ku jiraa nidaamka islaamiga ah ee ay u halgamayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab uuna yahay nidaam ay ku qanacsan yihiin shacabka soomaaliyeed n maqaalka wakaalada shahaada ayaanu bashiiro halkaas kaga gudbaynaa waa maqaal run ahaantii n aad markaa loo hadalhayay oo in badan oo ka mid a akhristayaasha wakaalada ay markaa aad ugu riyaaqeen qoraaga oo kalimaadkiisan qiimaha badan ku dhisayay waaqica maanta ee dadkeena ku jiraan iyo baahida diineed ee ummadda muslimiinta u qabaan inay helaan nidaam islaami ah oo diintooda islaamka ku xukumaya bashiiro markan waxaan soo qabanayaa website-ka caalamiga ah ee idaacadda alfurqaan arrimo badan oo caalamka iyo sidoo kale bariga africa ayuu wax ka qoray laakiin ciwaanka aynu ka soo xiganayno waxa weeyaan imaaraadka carabta ayaa dhaqaale aad u badan waxa uu ku bixiyey sidii loo samata bixin lahaa dadka kenyaanka ah ee ay daadadka iyo duufaanadu halakeeyeen hogaamiyaha imaaraadka ninka lagu magacaabo sheekh maxamed bin zayd al nahyaan ayaa dhigiisa william ruuto u saxiixay dhaqaale marka lacagta kenya loo bedelo gaaraysa laba bilyan oo shilin marka bashiirka website-ku waxa uu leeyahay madaxweynaha kenya ayaa aad u soo dhoweeyay tallaabadan ay imaaraadku qaadeen waxaana ognahay in imaaraadku aysan sidoo kale dhaqaale ugu bixin fatahaadii ugu dambeysay ee soomaaliya iyadoo weliba haysata dekadaha berbera iyo boosaaso ee dalkeenna runtii bashiiro waa arrin imtixaan ah adigoo dekadahaadii sidaas loo haysto lacagahoodii la isticmaalayo haddana aafada ku haysata aan waxba laga qaban karin bashiiro warbixinta way sii socotaa waxayna leedahay taas waxaa ka siiyaa badan in aysan wax kaalmo ah gaarsiinin shacabka muslimka ah ee reer falastiin oo gaajo u dhimanaya taas oo ay u sii dheer tahay duqeyn ay yuhuudda mar walba ku hayso bashiiro waa arrin kale oo uur ku taallo ah gabagabada websayteku muxuu leeyahay haddii ay intaas ku ekaysan lahaayeen xitaa dhibka waa uu ka yaraan lahaa reer falastiin oo waxay dhaqaale siiyeen yuhuudda muslimiinta falastiinna waxa ay ku eedeeyeen in ay iyagu dulmiga leeyihiin marka bashiirow war intaas kuga filan anigu ma sii wadi karo waxaana ka soo xiganay warbixintan websayteka caalamiga ah ee alfurqaan sida aan hadalkaygaba ku bilaabay bashiiro ugu dambeyntii waxaan soo qabanayaa websayteka calamada qodobo kala duwan oo arrimaha caalamka iyo sidoo kale bariga afrika ayuu wax ka qoray hase yeeshee ciwaanka aynu hadalhaynta kusoo qaadanayno waxa weeyaan kenya oo sheegtay in sarkaal sare looga dilay gobolka gaarisa bashiirow warbixin kooban ayuu websayteku ka qoray dilka sarkaalkan waxa uuna leeyahay sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda salibiyadda ah ee kenya ayaa sheegay in weerar xoogan oo qarax ku bilowday lagu qaaday goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan silibiyiintaas sarkaalkan oo ka tirsan booliiska ayaa waxa uu sheegay in weerarka uu si gaar ah oga dhacay aagga yumbis ee dhaca soodinbeenaadka ee wadaagaan soomaaliya iyo kenya halkaasna looga dilay sarkaal ciidan mid kalena looga dhaawacay taliyaha ciidanka booliiska kenya ugu magacaaban ismaamulka gaarisa johnson bromo ayaa warbaahinta maxalliga u sheegay in weerarkaas uu ahaa mid culus ay ka dambeeyaan rag ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab bashiiro warbixinta socota weli waxay leedahay sarkaalka kenyaanka ah ee weerarka lagu dilay ayuu wargeyska daily nation magaciisa ku sheegay francis nagugi kaas oo ka tirsanaa saraakiisha ciidanka booliiska ee dowladda kenya sarkaalka kale ee ku dhaawacmay weerarkaas ayay ku sheegeen galbeer tibet qaraxa kadib ayay warbaahinta maxalliga ah ee kenya sheegeen in weerarka culus lagu ekeeyey ciidamo kenyaan ah oo ku sugnaa aagga yumbis marka laga soo tago saraakiisha la dilay sidoo kalena la dhaawacay saraakiisha u hadasha xukuumadda nairobi waxa ay sheegeen in ragga weerarka geystay ay khaniimaysteen hub iyo rasaas fara badan xubintii aynu ka soo xiganay websayteka caalamada ayay taasi ahayd bashiirow hadalhayntiina waa iga intaa cabdulqaadir inta aadan caawa ka bixin xubinta maxay ahayd hadalhayntii maanta taalay baraha bulshada shukran mar kale bashiir hadalhaynta sida weyn baraha bulshada la isu dhex marayo ayaa waxa ay tahay saacadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa aad loo hadalhayay warkad ka soo baxday kooxda riddada soomaaliya taas oo xukuumadda xasan garguurte kaga laabatay warkad ay horey ugu dirtay waxa loogu yeero qaramada midoobay taas oo ay ku dalbatay kooxda riddada in la kala diro xafiiska un som ee hoostaga hay-ad gaaleedka qaramada midoobay isla markaana ah kan laga soo saaro awaamiirta ay ku shaqeeyaan madaxdan murtadiinta ah ee dabadhilifyada bashiirow ilwareedyadu waxa ay sheegeen in ay jiraan cadaadisyo xoogan oo uu la kulmay murtad garguurte laguna qasbay in uu ka laabto waxayna wasaaradiisa arrimaha dibadda soo saartay warqad ay kaga laabanayso qoraalkeedii iyadoo u hoggaansamaysa gaalka qaramada midoobee u qaabilsan arrimaha soomaaliya laakiin bashiiro horaa waxaa loo yidhi ninkii quudkaaga qabta ee adiga ku quudiya go-aankaaga ama qaraarkaaga isaga ayaa iska leh xubintiina waa iga intaa waxaan sakin dhexbaxayaa adiga iyo bulshada iyo barnaamijka faafureebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyay filistiin iyo walaalka ismaaciil salaad guuleed aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteena aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aan ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yahuudda ayaa maanta duqaymo waxay ka geysteen magaalada khaza iyadoona dad fara badan oo filistiiniyiina ay ku shahiideen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in yahuuddu maanta keliya ay geysteen ilaa afar xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen dad gaaraya siddeed iyo labaatan ruux halka ay ku dhaawacmeen sagaal iyo lixdan kale oo filistiiniyiin ah goobaha yahuuddu ay duqeymaha maanta ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqada rafax mandiqada khan yunis xerada qaxootiga ee jabaaliya iyo sidoo kale xaafadda xayi zaytuun ee ku taala magaalada khaza xasuuqa ugu daran yuhuuddu waxay maanta ka geysteen mandiqada rafax halkaasi oo dad fara badan oo shacab ah ay ku laayeen kuwo kalena ay ku dhaawaceen sidoo kale yuhuuddu waxay maanta gumaad ka geysteen xaafadda xayi zaytuun oo ku taalla magaalada khaza halkaasi oo dad fara badanna ay ku shahiideen sida warbaahintu maanta ay soo gudbinaya muuqaalo arrintaa ku aadan waa hagaag intaana ka bixin gumaadka yahuudda bal aan eegno tirakoobkii ugu dambeeyey dadka filistiiniyiinta ee ku shahiday cudwaanka yahuudda tirada shuhadada filistiiniyiinta ayaa iminka gaartay afar iyo soddon kun sagaal boqol koob iyo toddobaatan ruux inay shahiideen halka dhaawacana uu marayo siddeed iyo toddobaatan kun lix boqol koob iyo afartan ruux inay dhaawacmeen markaana bal aan eegno wararkii ugu dambeeyey qhaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yuhuudda dagaalo culus oo u dhexeeyey ciidanka yuhuudda iyo xoogaga muqaawamada reer falastiin ayaa maanta waxay ka dhaceen mandiqada rafax hareeraheeda iyo sidoo kale xaafadda xayi zaytuun iyo xerada qaxootiga ee jabaaliya muqaawamadu waxay sheegeen in dagaaladii maanta ka dhacay magaalada rafax ay ku gubeen mid ka mid ah gaadiidka ciidamada qaada oo ciidanka yuhuuddu ay wateen sidoo kalena askar fara badan ay ku laayeen waxay sidoo kale muqaawamadu guulo ka sheegteen dagaalo maanta iyo shalay ka dhacay xaafadda xayi zaytuun kaasi oo isugu jiray kamiinno iyo qaraxyo lala beegsaday ciidamo yuhuud ah yuhuuddu waxay qirteen dagaaladii shalay ka dhacay xaafadda xayi zaytuun in looga dilay afar askari labiyo toban kalena looga dhaawacay sidoo kale muqaawamadu waxay weerar sawaariiqa ku qaadeen mandiqada loo yaqaano biiri sabcah oo yuhuudda lagu deegaameeyey iyo sidoo kale halka lagu magacaabo karam abusaalim waxay sidoo kale muqaawamadu maanta soo bandhigeen weeraro hoobiyaal ah oo ay ku qaadeen fariisimo yuhuuddu ay ku leeyihiin magaalada khaza iyagoo muuqaalo arrintaa ku aadanna soo gudbiyey بسم الله الله أكبر صايبة ولا خايبة يا الله يا رب بسم الله الله عليك إذا رميت ورحمة الله مع الله أكبر
waa hagaag xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khazana caawa nagaynta aad buu umahadsanyay walaalkeen ismaaciil salaad ayuu kaasii ahaa
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى qeybaha dhexe ee barnaamijka ayaana si soo gaarnay dhegeystayaal markana wilaayada islaamiga ah ee gedo kulan looga hadlayay garab istaaga jihaadka ka socda bariga afrika iyo la dagaalanka cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaanka tuulo barwaaqo ee hoostaga degmada garbaharey waxaa kulanka uu dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee gedo iyo sidoo kale beesha reer siyaad kulanka waxaa ka horreeyay dowla socotay muddo toban maalin ah intii uu kulanka socday waxaa ka soo baxay bayaan kaas oo beesha ay soo saartay kana koobnaa dhowr qodob munaasabadda kulanka waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gedo culimo ugaasyo nabadoon nabadoono iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyn waxaa madasha laga soo jeediyey warbixin ku aadanaa dowlada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ergada meesha fadhido intaas kadib ilaahay baa mahad iska leh subxaanahu watacaala meeshaan sagaalkaas beri oo fadhinay waxaan ku barannay wax weyn oo cilmi ah ee tafsiirka qur-aanka sixidda qur-aankana wax- waxaa kaloon meeshaan ku qaadanay saddex kitaab waxaa ka mid ah kitaabtaas sifatu salaatu nebi waa kitaabkaas waa ku jiraa waxaa ku jiro oo kale islaaxu mujtamac kitaabka la yidhaahdaa ku jiro kitaabka la yidhaahda alwaajibaat intaas waxaa dheeraa maxaadarooyin goosgoos ah oo la socdo oo qayb walba naga anfacay ilaahay subxaana wa tacaala qoladeena siisayna ha barakeeyo annagana ha nagu weleeyo waxaa intaas dheer su-aalo diini ah oo aan ka cilbeelnay oo culimmadii loo timid ay si aad oo weyn nooga qanciyeen oo waafi ah intaasna waa lagu dhex waday uma waxaan aad ugu mahadcelinayaa macallimiintii een ilaahay subxaanahu watacaala cilmigaas la bartay ilaahay ku- subxaanahu watacaalaana islaamka guul allaha siiyo islaamka guul allaha siiyo islaamka guul allaha siiyo salaamu calaykum intaasi kadib bayaanka ay soo saareen beesha reer siyaad ayaa goobta laga akhriyey ujeeddo bayaan ka soo baxay beesha reer siyaad ugaasdiini kadib dowro socotay muddo toban beri ah oo lagu qaatay culum kala duwan intaa kadib dowrada waxaa barbar socday wadatashi guud iyo shirar gaargaar ah oo ay lahaayeen jifooyinka beesha reer siyaad shirarkaas iyo wadatashigaas waxaa ka soo baxay qodobka koowaad haddaan u galo beeshu waxay qaadatay isgarab istaagga shareecada islaamka iyo ka qayb qaadashada camalka jihaadiga ah ee ka socda bariga afrika allahu akbar allahu akbar qodobka labaad haddaan u galo beeshu waxay isku raacday baraa'a ka noqoshada cadowga alle sida abaabulka shareeco la dirirka ah ee ay wado dowladda ridada ah qodobka saddexaad beeshu waxay isku raacday difaaca diinta dadka iyo dalka qodobka afraad beeshu waxay isku raacday ilaalinta midnimada beesha iyo xaqdhowridda qabaa'ilada deriska la'ah beesha allahu akbar qodobka shanaad beeshu waxay isku raacday ilaalinta baycada iyo ka hortagga xaalufinta dhirta iyo daaqa qodobka lixaad beeshu waxay baaq toobadkeen ah u jeedinaysaa dhammaan dadka ka dhashay beesha ee la shaqeeya cadowga allah allahu akbar qodobka toddobaad beeshu waxay bogaadinaysaa guulihii waaweynaa ee islaamku gaaray allahu akbar qodobka sideedaad beeshu waxay codsanaysaa in loo joogteeyo dowrooyinka diiniga ah iyo ku baraarujinta shareecada islaamka gebagabadii beeshu waxay mahad aan la soo koobi karin u celinaysaa allah subxaanahu wa tacaala oo midhahan iyo arrinkan isagu suurtogeliyey mahad alle kadib waxay beeshu u mahad celinaysaa guud ahaan xarakatu shabaabulmujaahidiin gaar ahaan wilaayada islaamiga ee gobolka gado allahu akbar sidoo kale waxay beeshu u mahadnaqaysaa culimmadii safarada dhaadheer noogu timid oo na siinaysay duruusta qiimaha badnaa oo runtii wax badan naga bedelay culimmadaas khayr allah siiyo ilaahay idamkiisa diintooda naafic allah ka dhigo sidoo kale waxay beeshu u mahadnaqaysaa nuqabada iyo marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan qiimaha badan leh وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين xubno kala duwan ayaa goobta ka hadla waxaa ka mid ahaa sheekh cabdiwaaxid isxaaq muude oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم وبعد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أولا إلى ما صن subxaanahu wa tacaala nicamta uuna siiyey ee aan la soo koobi karin kuwa muuqda iyo kuwa qarsoon kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar ilaahay waa ku mahadsan nimcooyinka waxaa ka mid khayrka maalmahan noo socday iyo dowrada xafladeeda maanta aan u fadhin waa wax ilaahay loogu mahadiyo taariikh bay ummaddu leedahay labadiiba maanta in la masaxaa la rabaa duulaanka aragteen ujoodadiis waa ujooddo badan laakiin waa un labadaawo wixii kale way iska soo hosgelayaan ummaddaa waxaa la rabaa mabda'eedii in la masaxo hadday muslimiin iyo dad ahlu islaam ay ahaayeen kirashtan in laga dhigo idan marka arrintaas dadkii ka dhidhin lahaa bulshada horkici lahaa waa inta maanta meesha fadhida inta kaloo la midka waana mas-uuliyaddayna saaran haddaanan qadiyaddaa fahmin annagu hadda waa soconnaa ubad baan ka tegaynaa adduunkana waa taariikh maxaan ugu tegaynaa ubadkeena ubadkeenna taariikh inaan ugu tagno wey. taariikh muslim islaam inaan ugu tagno wey. dad magac leh oo mandiqo degan ee la yaqaano ee dagaalama inaan ugu tagno waxay taagan yihiin booski laanuqabadu waa shay ilaahay diinta ugu hadlo ballanna ilaahay wuu la galay walaqad akhada allahu miisaaqa bani israa'iil wa bacatnaa minhum itnay cashara naqiiba waa kaa naqiib waa ugaasow ilaahay baa ballan la galay idan nuqabada marka noocaas ee aan rabno maanta inayna hoggaamiyaan beelaha ay hoggaamiyaan mas-uuliyaddaas qayb weyn waa inay ka qaataan waxay la mid yihiin nuqabadii ama ugaasyadii asxaabta ahaa ee beelaha hoggaamin jira ee raayadooda wata sacad ibnu mucaad waad garanaysaa sacad ibnu cubaada waa raggii ansaareed wey. waa ugaasyada aws iyo khasraj wey. waa cubaadat ibnu saamid ragga noocaas ee ugaasyada ah ee hoggaamin jira beeluhu ayay ku dabafaylayaan ilaahayna ballantaasu ka qaada raggaas rag cajiib bay ahaayeen haddaan soo qaadan sacad ibnu mucaad dagaalkii axzaab ee aad garanaysaa lagu soo duulay isbahaysigii weynaa axzaab ragga jilbaha dhigtuu ka mid ahaa ugaasyadii nabiga garab istaaguu ka mid ahaa wuuna ku dhaawacmay weliba xaaladaeda adag iyadoo lagu jira niman ballan lagula jiray oo yahuud oo reer banu qurayda ballantani way ka baxeen waxay idhahdeen maanta kuwaa waa la qarramsanayaa dhankiina ka qarramsada nabigaa loo sheegay ayadoo xaaladday adag toban kun oo ciidan baa yaa hor fadhiya rag buu u diray ugaasyo sacad rubcaad baa ka mid ah war xaaladdu way adag tahay nimanku nimanka la soo hadla ugaaska warkiisay diideen akhiiran ilaahay isbahaysiga gaalo way jab yaa soo haray nimankii ballanta ka baxay oo nabigu wuxuu yidhi casr yaan la tukan ilaa fii bani qurayda waa lagu duulay nimankii gacantaa lagu dhigay xukunkoodii yaa loo dhiibay nimankaas nabiga ma xukumin calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed oo jooga yaa wuxuu yidhi nimankaan xukunkooda ugaaskaa iskale ugaasku waa dhaawacay gaadiid ha lagu soo qaado halkaa markuu soo maray wuxuu yidhi quumuu ilaa sayidikum ka soo dejiye gaadiid odigii markuu yimid ugaas waxaa yidhi dadkaan xukun bal qaymaha fiiri bal ugaaskaa baldaya nabi maxamed baa taagan calayhi salaatu wasalaam xukun baa la yidhi ciilna wuu qabaa gaaluu ciil u qabaa kuwana wayba dhaawaceen kuwana ballantay ka baxeen warkiisi bay diideen waa nimanka ayagaha odaygu wuxuu yidhi haddaan xukumo warkayga horta maanta ma la qaadan waa la qaadan baa inta meeshaan joogto ma qaadanaya weliba waa ku celiya wuxuu yidhi inta meeshaan joogto nebigu xataa gacanta xaggiisa u taagay idan marka nacan baa la yidhi dadkan wuxuu yidhi wax alla wixii gaashaan qaad carruurtii haweenka lama rabo wixii gaashaan qaad waxa way ha la laayo nabigana waa ku waafaqay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xukun ilaahay min fawqi sabca samaawaat ayaad maanta xukuntay anna waa kuu waafaqsa ilaahina waa kuu waafaqay bal ugaaskaa baldaye ninkaa mana ciyaaryaarba ninkaa maalintuu geeriyooday ugaaskaas yaa gelgishi ma taqaanaa war yaa ruxmoo dhaqaaq carshiga ihtaza carshu raxmaan limowti sacad waa qaymaha ule ugaaskaas maanta ugaasyadeenna waxa way taariikhdaas iyo waddada inay nagu hoggaamiyaan wey. meeshaa khayr badan baa ka dhacay dowladaa khayr badan baa ka dhacay waa lagu midoobay waa lagu ballamay diinta ilaahay in la difaaco oo beeshaa hormuud ay noqoto waa beesha reer siyaas oo sidaas maa beelaha sida ka mid ballantana waa ogtihi min addiin in la oofiyo oo alla uu leeyahay awfuu bilcuquud yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud meesha waa lagu ballamay soo maa inaan midowno diinta ilaahay aan difaacno insha allah bal- ballantaana aan oofin qof walba ballantaas oofi waa min addiin ballanta oo laga baxaa dhibaatadeeda waad garanaysaa insha allah arrintaasaan ayadiya iyo ballantaas inaan marka oofinna intaasaan kelimada kusoo koobaya jazakumullahu khayran asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakatu markana waxaad ku soo dhawaataan kelimaadka waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee gedo ee goobta ka hadlay بسم الله الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله هذا الله بعدك جزاكم الله الخير بان لنا هاي عشان تدور تمام بريها لو هاي تدور بري وحي هاي كتابة سعودي صدح برينا ولا تشبع هاي لو يمكن إله سبحانه وتعالى هو وفدودي باش الرئيسيات أو ماشان السقوط تمد فهم كدينتنا قاعدتي بلنتنا قشي haddana haldoor keeda meesha uu fadhiyo ballan ma noo tahay ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa inaan ku dhaqanno difaacnin ballan ma noo tahay ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa inaan ku dhaqanno isku xukunno cadowgana ka difaacno naftannada iyo maalkanagaba inaan gelinno ilaahay subxaana wa tacaala baa nagu addoonsanaya ballan ma noo tahay jazaakum allahu alkhayr ilaahay ha idin barakeeyo waxa aan u duulayna waa cadowga garbaaray degan oo gaalada etoobiyaanka lagu soo duushay iyo kuwa caratuurka oo annaga naga dhashay oo ka sokeeyo kuwaas insha allahu raxmaan ma ballan baa inaan iska dhicino naf iyo maalba insha allahu raxmaan ilaahay subxaana wa tacaala ha noo fuudeeyo allana aan u tala saaranno dagaalka qofka asagoo degmadu ku dhashay jooguu wadi karaa waad wadi kartaan mid soo baxo qorigiisa qaato mid dhaqaalaha bixiyo mid ayaga maaragtay sirtooda soo gudbiyo oo maaragtay markay duulahayaan iyo markay wax samaynayaan meelaha ay ka jecel yihiin mid shooga cadowgaas makri kasta oo loo maleegi karo inaan u maleegno ballan mata ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa ciddii u fududaynayso cadowgaas inay islaamka wax u dhintay iyo kitaabkiisa ilaahay subxaana wa tacaala hanaga qabto cid kasta oo u fududaynaysa inay ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa iyo mujaahidiinta islaamka inay maaragtay wax u dhimaan cid kastoo u fududaynayso ilaahay hanaga qabto wixii annaga naga dhashay oo meesha maaragtay soomaaliyeed ka dhashay oo meeshaad ku jiro riddadaas iyo ku jiro oo wax iimaana ku dambeeyana allah nooga soo saaro waxaan ilaahay subxaana wa tacaala qalbigooda uusan iimaan ugu talagelinna allah subxaana wa tacaala naga kaafiyo shartooda allah naga kaafiyo jazaakum allahu khayr baan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullah ilaahay subxaana wa tacaala mahad iska leh runtii annaga kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga horey baan u qaadanay haddaan reersiyaadnahay intaan tagnay oo naqiib aan doorannay baan kitaabka ilaahay gacanta midigtaa ku qabannay oon kon u qaadnay oo nidhaa asaga unbaan ku dhaqmaynaa isagana difaacayna xarakatulmujaahidiin beecaan la galnay beecadu ballan weeye ee annagu markaa sidaasaan nahay dad toosan oo saasaan nahay oo muslimiin ah ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisana ku xiran asagana inay difaacaan diyaar u aha naf iyo maalba diyaar baan u nahay annaga reer siyaada waxaad ogaataan waxaanan qaadanay kitaabka ilaahay oo asaga unbaan difaaciisa iyo koryeelkiisa ayaan u taagannahay naf iyo maal iyo dadba bayaankii lasoo akrinayo oo wadaadkii usoo akriyayna waa taageersannahay waa waxaan ku heshiinay waa waxaan soo qorannay waana ku taageersannahay waan ayidnay arrintan waana soo dhowaynaynaa asalaamu calaykum الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اما بعد الحمد لله marka hore ilaahay baan u mahad celinaynaa waa nagu galaday nimcooyin fara badan ay u weyntahay nimcatu islaam waliimaan allih anagoo muslimiin a meeshaan isuulkaaya keenay oo ka hadlayna wax khuseeya diinta islaamka iyo kor uqaadideeda marka ilahay baa ku mahadsan halkaan uga mahad celinhayaa culummadii iyo ikhyaartii iyo odayaashii noo abaabulay taaniyan waxaan kaloo mahad celinayaa wilaayada degmada iyo tan gobolkaba oo iyaga ruuxooda barnaamijka noo fududeeyo nagala qayb qaatay cilmiga meeshaan laga xambaaray ama fahamka laga qaatayna cilmi naafaca oo shaqayn doono oo taxkumi doono oo meelo sare gaari doono wey waxaan si dhabaa u ayidnay bayaanka warqadaa ku qoran ummad islaam haa nahay islaamnimadana waa kaga hor sheegaynaa ma jirto munaafiqad naguma jirto kala qalbi naguma jirto inaan kitaabka islaamka qaadanno isku xukunno dariska kula dhaqanno sokeeyaha kula dhaqanno annagu isku dhaqno taasaan qaadanay annaga waxaana kaga baraa qaadanay horaa loo sheegay iyo ilaahay waa kuu runyahay riddo iyo ciddi la shaqaynaysa waa kaga baraa qaadan arrintaas markaa saasoo dhab aan u qaadanay inta deriska nala ah ama sada nala ah ama gobolka nala degan inay nala qaataan waan ku baraarujinaynaa sidaas kale markaas waxaan noqonaynaa ummad muslimiin ah muslimnimadoodina ku toosan halkan kitaabtana lagu akrinayay waxaa ka mid ahaa toosnaan iyo ma garanaysaaye luqdada qalbiga in la nadiifiyo waxa lagu nadiifinayana waxaa weeye tawxiidka wey qalbigaagu nadiif maaha wey taasna saasaan u qaadanay wabilahi tawfiq asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan salaamayaa marka koowaad shirkan bulshada qaybeeda kala duwan ee kasoo qayb galay culama awdiinka odayaasha dhallinyarada khiyaarta nooc walba iyo magac kasta ay ku fadhiyaan asalaamahaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ayiidaynaa oon si buuxda usoo ayiidnay oon ku qanacsannahay oon aqbalnay warqadda hadda uu akrinaya walaalkii aadan intaas weeye annaga warkanagu intaas ku kooya inaan ayiidno oon aqbalnaan maaragtay arrintaas ayada ayaan usoo istaagay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum ugu dambeyn waxaa kulanka soo xiray sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayada islaamiga ee gedo isagoo kelimaad u badnaa dardaaran madasha ka jeediyey الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أولا إلهي ومهد إسكال سبحانه وتعالى إلهي وحان كغم هد علينا نعموينك أن لكوبي كرين أي أهوريس نعمة الإسلام والإيمان إلهي ومهد إسكال جل وعلا الحمد لله ثم الحمد لله مرلباد وحان مهد علينا beeshu dhigatay waxaa weeyaan dowladda tan qaymaha iyo waxaa weeyaan wanaagga badan ee cilmiga ku qaadatay ee maalkooda iyo maskaxdooda iyo taladooda mideeyey waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran mar labaad waan idin mahadcelinaynaa waxaan kaloo mahadcelinaynaa warbaahinta islaamiga ah alandalus alkataa'ib alakhbaariya waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran juhdiga aad bixinaysaan ilaahi subxaana wa tacaala miisaankiinna xasanaadka ha idiin saaro waxaan kaloon mahadcelinaynaa culummadii ee juhdiga bixiyey ee cilmiga bixiyey ee ammaanada gutay waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran ilaahi subxaana wa tacala miisaankiinna ha xasanaadka idiin saaro amhaalkiinna wanaagsan ilaahi subxaana wa tacala ha inoo badiyo waxaa marka saddexaad aan mahadcelinaynaa kasoo qaybgalayaasha guud ahaan nasab kastay ku joogaan nabadoonnada waxgaradka guud ahaan ogaasyada guud ahaan waxaa leenahay jazaakum allahu khayran waad ku mahadsantihiin adinkane walaalihiin inaad la qaybsataan farxaddu cilmigan ay barteen boorinta aad booriseen jazaakum allahu khayran idin leenahay intaa kadib waxaan rabnaa laba qodob ama saddex qodob inaan dardaaranno qodobka koowaad waxaa weeyaan cilmiga kan ee maanta aan qaadannay oo aan maalkeenna iyo maskaxdeenna iyo taladeenna aan isugu keennay waa arrin beesha ammaanwo ah ummadda kale waxaa weeyaan deriskeena kudayasho u ah waxaannu leenahay dadaalkan aad samayseen labalaabo cilmiga aad barateen camalfal ha helo ballanta aad qaadeen iyo bayaanka aad akhriseen ha ladinka helo xaqiiqadiisii dhabta ahaa iyo ficilkiisii ha ladinka helo maxaa yeele allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ilaahay qolow daleeceeyey yacnii markay wax sheegeen waxay sheegeen ay ka run sheegi waayeen yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquuluu maa laa tafcaluun ilaahay subxaana wa tacaala qoladaas ayuu daleeceeyey qoladaasoo kale ayaan noqonin camalkeenna iyo cilmigeenna ha iswaafaqo wixiin baran aan ka run sheegno ilaahi subxaana wa tacaala cilmigaas aan ugu run sheegnan leenahay beeshu waxaa weeyaan wujuhdiinna iyo quraxdiinna iyo wanaaggiinna iyo xaadirkiina waan ku faraxsannahay intaa haddaan ka gudbo qodobka labaad ee aan rabo waxaa weeyaan aan isdul istaagayo waa loolanka ka jira ama siraaca ka jiro bariga afrika waxaa jiro jihaad u dhexeeyo bayna alxaq waalbaadil waa inaan jihaadkaas kaalinta aan kuleen aan ka qaadanno waa inaan cadiga ilaahi subxaana wa tacaala naafeyno hadda maanta waa degan yahay maanta waa maalintii ugu liidatay tabareere ayaa hay maanta waa inaan ka faa'iidaysano furuska aan haysano maxaa yeelay cadowga deriskana le ethoobiya ee ad taqaanana soo jireenka waxaa weeyaan ummadda soomaaliyeed marka la fiiriyo gaar ahaan bariga afrika dadka ku nool waxa dhibaateeyey ee wada dhaawacay waxaa weeyaan ilmo agoonteeyey ee awowyaal badan waxaa weeyaan god sababtooda ay ugu jiraan waa ayaga marka waa inaan dareenno dadan aarsaneyn inaan noqono aarsigeenna iyo dadnimadeenna inay muuqato cadowgaas ilahi subxana watacala aan iska dhicinno aan u diyaar garowno biyaha aan u diidno badarka aan u diidno waddada aan ku cariirinno aan la dagaalan nimanka ayaga beesha ayaa laga rabaa gaar ahaan beesha maanta dhex joognay reer siyaad garbaharey deegaan weyn badanaa cadowwaana degan waa in maanta fursadka aad ka faa'iidaysataan dagaalkana aad u noqotaan hormuud aad u noqotaan ood ummadda hoggaamisaan kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala garab istaagtaan cadowgaas aan la dagaalanno maxaa yeele cadowgu maanta bad iyo birrinba waa qaatay ummaddana waxay ku dhaarataa diin dal iyo dad intiiba maanta meesha ay maraysa waan isla ognahay waa in marka masayrkeenno iyo hadafkeenno iyo itijaaheenno iyo warkeenna inuu caddaado weeye maanta ummadda waxa laga sugaayo dhaxalkii taga inay soo celiso annaga weeyaan waxaannu leenahay marka talow beelooy isku tashta waa laydin sugayaa shaqaa laydinka sugayaa jihada waxaa weeyaan lagu jiraa waa in garab istaaggii shalaydii laydinku bartay waxaa weeyaan laba laabtaan adigaasna aan la dagaalana weeye guud ahaan waxaan ugu dambayntii aan leenahay maantu taariikhda way qormi ninkii isdebdhiga iyo ninkii waxaa weeyaan hormaro taariikhda way qormi taariikhda aan ka rusheegno aan jihaadno ilaahi subxaana wa tacaala diintiisa aanu nusrayno yacnii isku tashigaan waa farxad oo waxaan dareennay rag badanoo gabyaaya rag badanoo xamaase leh ayaan dareemaynin taxdaan yaraa markaan ka tuuray waxaan idhi towxiidka waa tiir islaam toobo waa waajib intii ehlu towxiid ahaa tala wadaagtaane tusbax go'ay tiraa lagu noqaa tuhun la geliyaa qori toora tooraha ka jabay taana tari waa tuugaar tallaalkuuma gala tuug walaal ma leh taliya ismaqal bay ummadu tabar ku leedahay waxaanu leenahay marka insha allahu tacaala taana waxaa keentay markaan arkay isku xirraantiinna iyo siad amiirkiinna waa adeecaysaan ogaaskiinna isaad ugu dambaysaan iyo saad isugu xiran tihiin ayaan taxaas yana igu soo dhacday haadaa wabilaahi towfiiq guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreeb kurarka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee noo baranah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الله تأتي وفدة تجلبنا